إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب الطبناد كمد من كتاب الفرائض كتاب كورما يدحلك وحولي باب أما باب هل يرث المسلم باب هل يرث المسلم الكافر مسلمكو ميو قالك نحليا iyo sidaa cagsigeeda gaalku miyuu dhexli karaa muslimka jawaabtana xadiidkaa sheegi can usaamata bni zaydin can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal waxau nebigu yidhi laa yariu lmuslimu اlkaafira muslimku gaalka ma dhexlo wala lkaafiru gaalkuna ma dhexlayo almuslima marka mawaanicu lmiiraat waxyaabaha la yidhaahdo weeye dhaxalka waxaa hor joogsada ikhtilaafu ddiin labada qofoo diintooda waa iskhilaafsan tahay waa islaam iyo gaalay isku khilaafsan yihiin ma aha inay kufri isku khilaafsan yihiin u garqaadi mayno gaal iyo yahuudi baa ti iyo nasraani baa ti iyo buudis baa ti laakiin waxaynu leenahay un isma dhexlaya sidaa nebigu sheegay gaalkiiyo islaamka can usaamata bni zaydin qaala qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waxaan ku idhi ayna tanzilu hadan aroorta xaggee degaysaa oo adigan ma ka sii gelaye fii xajatihi xajkiisii xajatulwadaac baa sidaa ku idhi qaala wuxuu idhi wahal taraka lanaa miyuu nooga tegey caqiilu ninkii la odhan jiray mansilan guri waa caqiil ibnu abi aalib oo markaa wixii sii iibiyey marka caqiil nebigu wuxuu sheegayaa hadda isagaa muslim ahaa haddii wax ka tegi lahaa waanu ka dhexli lahay laakiin maadaama aanu caqiil ibnu abi aalib waxba ka tegin dadkii ka sii horreeyeyna iyo abu aalib iyo kuwii kale toona dee waxba iyagana lagama dhexlayo waa gaalo marka caqiil siduu u sheega waa sidaa uma qaala markaa nebigu waxau uhi naxnu naaziluuna waxaynu degi doonnaa aroorta bikhayfi bani kinaana meeshaa koonfur ka yara xigta xaramkaee magacaa loo yaqaano xaysu meel baynu degi doonnaa taqaasamad qurayshun cala alkufr quraysh isugu dhaaratay gaalnimo taqaasamad quraysh qoladii reer quraysheennu ka soo jeednay waxay isugu dhaarteen cala alkufri gaalnimo yacnii almuxasab buu u jeedaa meesha muxasab la idhaah marka alwaadi almuxasab iyo khayfu bani kanaan intoo dhammiba waa isku midun waa isku meel kaliyaun wadaaka waxaas arrintaasina waxay ahayd uu nebigu ishaarayaa anna bani kinaana qoladaasi xaalafat qurayshan qulay quraysh bay heshiis la galeen ama la dhaarteen calaa bani haashim reer banu haashim iyo reer bani mudalib ayay u heshiiyeen calaa anlaa yunaakixuuhum inaanay ka guursanin ama u guurinin walaa yubaayicuuhum waxba aanay kala iibsanin ama aanay ka iibinin walaa yu'wuuhum aanay soo dhowayn aaway aawaa ilayh macnaha waa soo dhowayn walaa yu'wuuhum aan la soo dhowaynin qaala zuhriyu waxau ihi waalkhayfu alwaadi meesha waadiga la ydhaa muxasab la ydhaahdo taxsiib intaasoo dhan waa isku mid keliya waana waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu ay cusbayd markii uu dayn waayey xaqii uu faafinayey ayaa qolyaha la sheegay quraysh iyo kuwa kale intay heshiiyeen ayaa heshiis la kala qortay in abijahal baa gacantiisa ku qoro gacantii way qallashay heshiisku taariikhdu macruuf ku yahay oo heshiis xun u ahaa oo nebi maxamed iyo aalkiisa lagu heshiiyey in lagu cunoqabateeyey halkaa muddo dhowr sannadoodabay arrintaasi socotay wax sir loogu geeyo mooyaane wax cunno iyo calaf ahoo kale oo si caadiya ugu geli jiray ma jirin kacbada ayay geliyeen markaa warqaddii heshiiska lagu qorayna mar dambaa niman iyaga ka mida gaaladii intoo raganimo iyo khayre iyo xamaasada qaadee bay idhaahdeen war dadkan inaga mid ee sidan loo cunoqabateeyey waxaana wax loo adkaysan kara ma ahe aan jebin markii abu daalib usoo sheegayna nebigaaba ku yidhi dee ha jebiyaan warqadii xumayd ee meesha geliyeenna waaba ma jirtaba bahal baa cunay meeshii waa loogu tegay iyadoo aboor cunay heshiiskaasi saasuu ku fashilmay marka goobtunbuu nebigu tilmaamayaa mooyaane waxa markaa maxalushaahidku uu yahay in dadkii gaaladaha aan waxba laga dhaxlin ninkii muslimkaa laga dhaxlinaana aan waxba ka tegin can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi laa yatawaarasu isma dhexlayaan ahlu millatayni laba diimood dad u ehela labadaa diimood oo shataa kala tagsan laba diimood oo kala nooc ah oo gaalnimo iyo islaamah madhabaha qaarkood baa waxay leeyihiin haddii gaaladu laba diimood oo kala tagsan ay haystaan isma dhexlayaan laakiin qowlka raajixa waxa weeye mar haddii gaal iyo islaam uu yahay un inaynu ku xisaabtanno lianna alkufra millatun waaxida oo waxaa gaalnimada la yidhaha waa diin keliya baabun fii man aslama calaa miiraat waa qof islaamay isagoo dhaxal haysta weli aan la qaybinin can ibni cabbaasin qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi kullu qasmin qayb kasta oo qusima fi ljaahiliya wakhtigii islaamka ka hor la qaybiyey fa huwa isagu calaa maa qusima lahu waa sidii loo qaybiyaa lagu daynayaa wa kullu qasmin qayb kasta oo adrakahu lislaam islaamku uu soo gaadhay maal kastaoo islaamku uu soo gaadhay intaan la qaybinin fa huwa calaa qasmi lislaam islaamka qaybtiisiibuu ku soconaya soomaalidu waxay idhaahdaan gacan geel jiro dib looma maydho waxay uga jeedaan muddo dheer baan la maydhin oo uska gaa ku badanoo haddaad tidhaahdo faraxalo inta laga faraxalanayaa daafiso weligeedba uska ka dhammaan maayo kor bay usii socon kor bay usii socon kor bay usii socon marka waynu ku biyobeelaynaa bay ujeedaan macnaheedu waxa weeye gaalka arrimihiisa mar hadduu soo islaamay haddii dib loogu noqdo waa lagu dawakhayaa haddii la idhaahdo tii kasta ee aad maaragtay guursatay ha lagu meheriyo wixii la dhaxlay hala dib ha lagu noqdo waa dee nolol kharibnayd oo dib loogu noqon maayo meherkiisii hore iskaga wadan dhaxalkiisii hore waa la dayn wixii imika islaamku soo gaadh un baa la sixi wa kullu qasmin adrakahu lislaam fa huwa calaa qasmi islaam hadday halqafeen ay kala qaateen dhaxalkooda intii islaamka ka hor waa la iska dayn laakiin dhaxalkan islaamku uu soo gaadhay baa la saari doonaa sharciga baabun fi lwalaa sababaha keena in la isdhaxlo waxaa ka mida shayga loo yaqaano walaaga waa qofaad xoraysay oo cid kaloo dhaxasha aanay jirin oo dhintoo maal lahaa kii xoreeyaa gacal iyo xigta waa isagaana dhaxlaya oo waxa uu ka mid yahay min asbaabi almiiraas sababaha la ysku dhaxluu ka mid yahay can ibni cumara ana caaishata radia allaahu canha umma almu'miniin mu'miniinta hooyadood ahayd araadat waxay doontay an tashtariya jaariyatan inay inan iibsato tuctiquhaa ay xorayso inan bay doontay intay iibsato addoona inay xorayso oo ilaahay ugu dhowaato faqaala ahluhaa dadkii iska lahaa inantaa ee doonta u ahayd baa waxay yidhaahdeen nabiicukihaa nabiicukihaa inanta waanu kaa iibinaynaa calaa anna walaa-aha lana iyadoo walaheedana aanu yeelanayno calaadu waa shardiya iyadoo shardiguna uu yahay walaheeda aan yeelanno macnaha dhexalkeeda annagaa yeelan doona hadhow haddii ay dhimato fadakarat caaishatu dalik caaishana shardigii waxay u sheegtay lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay faqaala markaasaa nebigu waxau ihi laa yamnacuki dalik shardigaasi yuu kaa hor joogsanin inaad inanta iibsatood xorayso shardiga iska dhigo xoreena fa ina alwalaa'a gacaltooyadaa wax lagu dhexlayaa liman actaqa wuxuu u sugnaaday qofka xoreeye marka taa macnaheedu waxa weeye kullu shardin laysa fii kitaab illaahi fa huwa baatil walow kaana mi'ata shard boqol shardi baa haday kor haddaanu shardigani kitaabka ilaahay ku jirin wuu buray waxba kama jiraan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam taasuu dadka barayaayo shardiga ku-xisaabtankani waa kii waafaqsan diinta marka caaisha shardigii way la dhigatay baa laga fahmaya halkan lagumana xisaabtamin waa sharطu mulga shardi markaa sharciga kasoo horjeeda weeye nebiguna ummadda wuu ku baraarujiyey wuu saxay oo waxa uu lahaa alwalaau liman actaq alwalaau liman actaq amana wawaliya nicma sida xadiidkan maaragta can caaishata qaalat qaala rasuulu llaahi alwalaa bilwalaa gacaltooyada la ysku dhexlayo ee ka wax horeeya iyo ka kala dhex maraysa liman acdasamana waxay u sugnaatay qofka lacagta dhiibay waa waliya nicma nicmadana tawaliyey nicmada yeeshay nicmadu waa maxay waa xoraynta qofkii dee waad u nicmaysay oo abaal weyn baad u gashay waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayh amsik calayka zawjak markii aada nebi maxamedow ku lahayd ninkii ilaahay u nicmeeyey islaamnimada ugu nicmeeye zayd adiguna aada u nicmayseed xoraysay xaaskaaga hayso intaynu uga jeednaa waxa weeye adiguna aadu nicmaysay sidaasee gabadhii bariire la odhan jiray intay ku iibsatay maca shardiga ah ayay xoraysay weliina iyadaa leh can cabdillaahi bni camr bni caas waxa ihi ana riaab ana ri'aaba bna xudayfata ninka magacaa la idhaahdo tazawaja imra'a gabadh buu guursaday fawaladat lahu halaaata hilma saddex wiil bay u dhashay famaatat ummuhum hooyadood baa geeriyootay fawarauuhaa fawari fawarisuuhaa ribaacaha wa walaa'a mawaaliiha waxa ay markaas dhaxleen daaraheedii iyo welihii walaa'a mawaaliiha mawaalideedu waa kuwii ay xoraysay gacaltooyadoodii iyo nasabkoodiina way dhexleen ribaacu markaa waa daaraha wa kaana camru bnu lcaas casabata baniiha camru bnu caas asxaabiga la odhan jirayna inamadan saddexda ah ee hooyadoo dhimatay ayuu casaba iyo tol u ahaa fa akhrajahum ila shaam markuu xaggaa madaxda ka ahaa shaam buu u diray xaggaa tega buu yiri fa maatuu inamadii saddexdahaba way geeriyoodeen daacuun halkaa ka dhacayoo camwaas la odhan jiray oo aada u khatar badnaa ummad badan oo muslimkaa laayay ayaa dilay faqadima camru bnu lcaas camru bnu lcaas baa soo galay oo yimi marka inuu madiine yimi bay dee u egta wa maata mawlan lahaa waxaa dhintay saddexdii ay gabadhani xoraysay mid ka mid a gabadhii way dhimatay inamadeediina way dhinteen mid kuwii ay xoraysay ka mid a ila waa kan mawaali baa jirtee ayaa dhintay wa taraka maalan lahu xoolana wuu leeyahy dad dooraa iska dhaba dhintay wey macnaheedu odaygii hore wax guursaday wuu dhintay islaantiisii way dhimatay inamadii way dhinteen kuwii la xoreeyey mid baa dhintay marka waxaa la isku haystaa waxa weeye kan la xoreeye wixiisii wey fakhasamahu waxaa la doobay ikhwatuhaa gabadhan dhimatee ninkan iska lahayd ee xoraysay walaalaheed ilaa cumar bni alkhadaab cumar ibnu khadaab bay ula doodeen dhinacna camar baa doodaya dhinacna waxaa doodaya gabadhan dhimatay ee nimankan xoraysay ee walaha lahayd walaalaheed faqaala faqaala cumaru baa wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi maa axraza alwaalidu maa axraza alwaladu wixii uu koobo ilmuhu aw ilwaalid ama waalidku uu dhaxlo fa huwa waxaasi licasabatihi xigtadiisii baa leh man kaana man ayan kaana cidduu doonaya ahaado ama man kaana cidda yihiinba cidda yihiinba casabadun baa dhaxlaya marka go-aankii cumar wuxuu noqday camru bnu caas baa leh siduu ku leeyahayna waxa weeye islaantani markay dhimatay saddexdeedii inan baa ka dambeeyey saddexdaa inan hantideedii bay dhaxleen waxaa kaloo ay dhaxleen walaagii gacaltooyadii ay ku lahaayeen islaantan ay nimanka ku lahaydna iyagaa dhaxlay marka dhaxalkaa waxaa iyagana kasii dhexloo talo ah camru bnu caas marka idinku qolyihiinnii islaamtan xigtada u ahaa dhaxalkii wuu idinka xidhmo hortiin baa la qaatay oo inamadaasaa qaatay waxaa ku doodaan ma jiro inamadiina dhintee xigtadoodaa kasii dhexlayso camru bnu caas marka islaamtan iyada ee ragow walaalahaydeen dee dhaxal ma leh macnaheedu waxa weeyaan wax ka soo hadhay ma jira dad idinka xigaa dhaxlay oo inamadeediiya marka maa axraza alwaalid bay maa axraza alwalad bay soo gelaysa waladkiioo caruurteediya ayaa koobay iyagana waxa kasii dhaxlay markay dhinteen camru bnu lcaas maa axraza alwalad aw ilwaalid wixii uu waladku dhaxlo ee hooyadii uu ka dhaxlay dee isagaa iskale markuu dhintayna dee waxale xigtadiisiiyo camru bnu caas fahuwa licasabati man kaana wixii waladku uu dhaxlayna dee casabadiisi iyo tolkii baa leh qaala wuxuu uhi fakataba lahu kitaaban camar kitaab buu u qoray waraaq buu u qoray go-aan ah fiihi waxaa ku yaala shahaadatu cabdiraxmaan bni cawf wa zayd bni haabit wa rajulin aakhar saddexdaana markhaati buu ga dhigay cumar falama stuklifa cabdulmalik cabdulmalik ibnu marwaan markuu madaxweyne noqday ikhtasamuu waxay haddana u doodeen ilaa hishaam ibnu ismaaciil aw ilaa ismaaciil ibnu hishaam magacu waxa uu sax ku yahay ka hore ilaa hishaam ibnu ismaaciil ninkaasoo madax ahaa ayaa haddana ay u tegeen oo goobtii ay joogeen madax ka ahaa fa rafacahum ilaa cabdilmelik cabdulmelik oo dee madaxweyniya buu ninkana u gudbiyey faqaala markaasaa wuxuu ihi cabdulmelik ibnu marwaan haadaakani min alqadaa'i waxa uu ka mid yahay waa go-aankii alladii go-aankaasoo maa kuntu uraahu ay kuntu uraahu aniguba aan ra'yeynayey adunuhu aan malaynayey uraahu bimacnaa actaqiduhu wa adunnu aniguba go-aankii aan ku qanacsanaa waa kan cumar gaadhay marka maadu waxay noqonaysaa sila iyo tawkiid ama ziyaado ee naafiye maaha warnimaya go-aankaa cumar gaadhay waa kan qabay aniguba faqadaa lanaa wuxuu noo xukumay bikitaabi cumara bni khadaab buu noo xukumay fa naxnu fiihi weli waanu ku sugannahay dhaxalka ila saacati ilaa waktigan haddii maada naafiye laga dhigana waxa uu yidhi cabdulmelik ibnu marwaan oo wakhtigaa madaxweyne ahaa markii go-aankii cumar loo keenay haadaakani min alqadaa'i waa go-aankiibuu ka mid yahay alladii kaasoo maa kuntu uraahu anigu aanan qabin qaala markaa wuxuu ninka warka wadaa ee cabdillaahi bni camr bni caas oo dee usa qoyskii ka midi wuxuu yidhi faqadaa lanaa bikitaabi cumara bni alkhadaab go-aankii cumar buu raacay macnaa wuxuu yidhi anigu ma qabin sidan cumar xukumay ma qabin laakiin go-aanka cumar waan fulinaya waan raacaya waa haddii maada sideeda lagu daayo marka aniga oo aan qabin sidaa ee qabay gabadha qoladeedu inay dhexlayso haddana maadaama uu inamada qoladoodii u xukumay cumar go-aanka cumar baan raacay fa naxnu fiihi ila saaca sidii baan ku haysanaa buuhi cabdillahi dhaxalka maxalu shaahidku markaa waxa weeye shaygii la odhan jiray walaaga in la kala dhexlayo oo qofku waxna wuu ku dhexli karaa isagana waa laga sii dhexlaya ile maal baa lagu helaya baabun fi rajuli nin buu u baab yahay yuslimu calaa yaday rajul nin kale gacantiisa ku islaamaya oo islaamnimadiina inay noqon karto wax laysku dhexlo oo gacaltooye ah ayaa halkan xadiidku xusaya can tamiim addaari annahu qaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuulkii ilaahayow ma sunnatu sunnadu waa maxa sharcigu muxuu ka qabaa fi rajuli nin yuslimu ku islaamaya calaa yaday rajul nin kale labadiisa gacmood oo min almuslimiina ka mid ah nin baa nin kale soo islaamiyey xidhiirka ka dhexeeya waa maxay qaala markaa nebigu waxau uhi huwa ninkaa islaamiyey awlannaasi dad oo dhan isagaa u xiga karuu islaamiyey bimaxyaahu wa mamaati geeridii noloshiisa iyo geeridiisaba geeridiisa iyo noloshiisaba isagaa uxiga nolol isagaa dee tal u ah mar haddii dee dad gaalaa uu ka soo baxay gaala dhexli maysee ninka soo islaamiyey baa xigtawa noloshiisana isagaa xigtawahoo ka dhexlaya ayaa laga fahmaya saasay markaa culimadu qaar ku fasireen qaar kalena waxay leeyihin me wuu xigaa un baa la yidhi mooyaane dee laakiin ereygii miiraadkiiyo dhaxalku kama muudo oo kuma cadda ee qofkan muslimkaa dhaxalkiisa muslimiintuba way u siman yihin imise qof baa dee soo islaamiyey dad markaa waa baanka muslimiintu baa wixiisa lagu shubi mooyaane ninka soo islaamiya dadka kama xigo culimada qaarkoodna waxay dhahan mar haddii awlaa la tilmaamay awlaa aqrab uu yahay وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في kitaaب اللaه ilahay baa markuu ka warramaya aayaddaa dhaxalkaba dadka qaraabadaabaa isxigo oo isdhaxlaya marka halkana awla naasi mar hadduu hi geeridiisa iyo noloshiisaba dee adduunka intuu joogana isagaa tolu ah oo ay iskaashanayaan markuu dhintana uu dhaxlay taasina waa arrin jirta oo culimmada qaarkood ku tegeen qaybina aanay qabin baabun fii bayci اlwalaa walaagan ma la iibin karaa عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وxu نهاa رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulku waxa uu diiday عaن byع الولاء وعaن hibti walaaga in la iibin karo wuu diiday hibadiisana wuu diiday waa nasabadoo kale qofku nasabada mana iibiyo kuma qaxweeyo mana hibeeyo waa gacaltooya iyo xidhiir jiro wey oo wax lagu dhaxlayo laakiin waan kaa iibiye waan ku siiyey maya dhaxalkii baynu ku jirnaa baabun fi lmawluud yastahilu uma yamuut wuxuu u baab yahay mid la dhalay cod yeelanaya kadibna dhimanaya waa ilmo yaroo soo dhashay cod yeeshay wax ma dhexlaya mise ma dhexlayo can abi hurayrata can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala rasuulku waxau ihi ida istahalla almawluud ilmihii la dhalay kolkuu codeeyo ee uu dhawaaqo wurritha waa la dhaxal siinayaa wurritha waa la dhaxal siinayaa tanina markaa waxay taa hore asbaab ulmiiraat asbaab ulmiiraat oo dhowr ahaa macnaha nasabkii walaagii nikaaxii ayaynu soo aragnay mawaanicu lmiiraat baa iyaguna jirayoo kuwa ugu caansan ay ahaayeen saddex ikhtilaafu diin wayamnacu shaksa min almiiraati waaxidat min cilal halaaa riqun waqatlun waاkhtilaafu diin in addoominima ay jirto ama qofkani qofkii uu dhexli lahaa uu dilay ama ay kala diin yihiin saddex dowr alxukmiya waxbay ku dari jireene saddexdaasa u caansan waxaa iyaguna jira shay loo yaqaano shuruud ulmiiraah dhaxalka miiraadkiisoo saddexa ay u caansanaayeen oo ahaa taxaququ xayaati alwaarihi bacda mowti almawruuh waalcilmu min jihati alirhi wa taxaququ xayaati almawruuh تaxaququ mowti اlmawruuh wataxaququ xayaati اlwaariث wاlcilmu min jihati اlirf saddexdaa macnaa qofkan wax dhexlaya waa in la og yahay inuu ka nolol dambeeyey ka uu dhexlayo haddaan la ogeyn inuu ka nolol dambeeyey ma dhexlayo sidoo kale shardiga labaad waxa weeye qofka la dhexlayo waa in la og yahay inuu dhintay laakiin inuu nool yahay iyo inuu dhintay haddaan la kala garanayn dee lama dhaxlayo ilaa maxkamadi ay xukunto geeridiisa ila in badan baynu aragnay qaar la dhaxloo soo fadhiistay ardaaga qaar axankoodii la cunayo ayaa beri ardaagii yimid oo alla bari axankii wax ka cunay aw hebel oo toban sano mootanaa dagaaladii iyo lagu waayo marka alcilmu waxa weeye waa taxaququ xayaati lwaari sidaa daraaddeed wacudahum kaanahum ajaanibu walaa tuwarir zaahiqan min zaahiqi wacudahum min zaahiqin wacudahum kaanahum ajaanibu waa kii raxbiyada sheekhaasi lahaa hadday dadku mar wada dhintaan ha isdhexalsiinine waxa aad ka soo qaadaa inay dad kale ajinabi yahoon xigtaba ahayn yihiin gaadhi unbaa la qallibmay qoyskii dhammaaba mar quray wada nafbaxeen meydkoodii unbaa la soo guray maba la garanayaba siday u kala horreeyeen dadka kale tolka kale unbaa dhexlaya kuwan ilagoo wada dhinteene khalaas aduu shuruuddii baan uga jeedaa marka haddii dhiciskani uu soo dhasho isaga oo aan noolayn dee nolosh mar haddaan nololi jirin dhaxal ma jiro haddii laakiin nololi jirto waata ida istahalla almawluud warris mar hadduu cod yeesho ilmaha yare dhiciska ahi walow lix biloodba ha jiree waa la dhaxli waa la dhaxal siinaya haddii la dhaxal siiyana oo markaa dhintana dee dadka kale noole tolkiya baa dhexlaya dhiciska adugu ilmaha yari markuu cod yeesho qof weynoo kalamu baabu naski miiraai alcaqdi bimiiraai raxim waxa uu kana u baab yahay heshiiskii islaamnimadaa la nasakhayo waxaa lagu bedelay dhaxalka tolnimada iyo xigtada la ysku dhexlayo oo islaamka bilowgiisii sidaa xadiidkaba ku arki doonto markii madiine la tegey nebigu dadka wuu isku lamaaneeyey si markaa culayska ummaddu u yaraaday iyo wax qaxoontiyahoo cidlo lagu ururiya aan u jirin dadkii yimid oo dhan ninba qoysbu ku lamaaneeyey markaa wuxuu idhi adigu hebel baad la shaqaynaysaa xoolahana la leedahay kuna asturanta waa walaaltinimo diiniya reer muhaajiriin oo dhan saasuu ku sameeyey ansaartiina way aqbaleen saasaa la isku dhexlayay marka kaana miiraat alcaqd waa miiraadkii heshiiska iyo gacaltooyadii islaamka saasaa la isku dhexlayay tolba lagu ah miiraat raximna waa qaraabadii macnaha nasabkii la isku dhexlayay can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaala wuxu uhi ibnu cabaas isagoo aayaddan fasiraya wuxu uhi waladiina waaladiina caaqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum waladiina kuwii caaqadat aymaanukum gacmihiinu ay la heshiiyeen faaatuuhum nasiibahum dhaxalka qaybtooda siiya walaaltinimada islaamkaa la isku gacan qaaday isbahaysi islaamnimo ayaa madiine jira marka nasiibkooda dhaxalka siiya saasuu ahaa wuxuu ku uhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yuxaalifu rajul nin kale ayuu isbahaysi la noqonayay laysa baynahumaa nasab wax nasabi kama dhexaynin fayariu axaduhuma alaakhar midkoodka kalu dhexlayaa oo islaamnimadaasay isku dhexlayaan fanusia daalika fanasakha daalika waxaa nasakhay alanfaalu alanfaal manaa suurat lanfaal baa nasakday oo looga jeedo alaayatu fii suurati اlanfaal ayaa nasakday wa huwa qowl اllahi tacaala waulu larxaami bacduhum wlaa bibacdi fii kitaab illah waulu larxaam dadka tolka ah bacduhum qaarkood owlaa iyagaa xiga bibacdin barhka kale fii kitaab illaahi waa tol dadka tolka ahi iyagaa qaraaba iyagaa isdhexlaya wey aayadda macnaheedu dadka tolka ahi iyagaa isdhexlaya marka taasaa nasakday marka wixii kale loo garta un mooyaane ee saaxiibtinimo iyo walaaltinimo diineed ahee qaadhaan iyo la siinaya mooyaane tii dhaxalku way joogsan can ibni cabaasi fii qowlihi tacaala waladiina caaqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum qaala wuxu uhi isagoo sii fasiraya kaana almuhaajiruuna asxaabtii maka ka timi waxay ahaayeen xiina qadimuu lmadiina markay madiine yimaadeen tuwarahu lansaar ansaar ayaa laga dhexal siin jiray amase tuwarahu lansaaru miyidhi mise alansaar bilfatxi wala bidam tuwarahu waxaa la waxaa la dhexal siinayey jamaacadaa lasoo sheegay alansaar ansaar baa laga dhexal siinayay xoolooda ay wax ka qaadanayeen duuna dhawi raximi dadka qaraabadiisa ah qofkaa reer ansaareed la-aanti oo qaraabanimo la yskuma dhexlaynin laakiin waxa la isku dhex qaraabanimo may ahayne waxay ahaayeen xigtanimo islaamnimo oo ninkan muhaajirkii ansaarigu dhexli jiray duuna dhawi raximi ansaariga riximkiisa la-aanti manaa qaraabadiisu may dhexlayne muhaajirkaa dhexlayay waana kaa ilaahay uu ku ammaanayoo waaladiina jaa-uu min bacdihim maya xagga hore akri waaladiina tabawa-u daara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun wayuuhiruuna calaa anfusihim baa ilaahay subxaana sababtay udhexlayna waxay liluquwati walaaltinimadii daraaddeed allatii walaaltinimadaasoo aakhaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama baynahum nebigaa walaal ka dhigayoo walaaltinimadaasay ku dhexlayeen falamaa nasalat markay soo degtay haadihi alaaya aayaddani kolkay soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun aayaddaasi markay soo degtay nasakhat haa way nasakday teebay nasakday ta hore dee ta hore soo may ahayn waaladiina caaqadat aymaan caqadat iyo caaqadat waa jiraan aymaanukum faatuuhum nasiibahum aayaddaasay nasakday nasakhat haa aayaddaasay nasakhay marka intan dambe waladiina caqadat waxa weeye jumlo bilaabmaysa dee iskee kaa khaldamin oo walikullin qof kasta jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliyo xigto iyo tol mimaa taraka ma shaydaankii baa soo kiciyey jinacdulaanka sidii imaamulbukhaari iska xejista wey imaamulbukhaari oo tukanayaa waxa galay jirhkiisa duburlax ayaa marada hoosteeda u galay duburluxu xoonna waa loo yaqaanaa dadku xoon bahal yaroo meel uun ku ururo aada u dabeecad xun weeye haddaad taadato soo kaakacaya marka sida shinida ma aha isagu shinidu hadday marku qaniinto waxeedu waa one time use de baalkiiba u ka dhamaatay ciddidii isagu kugu wadayaa marka toddobiyo toban meelood ayuu imaamulbukhaari ka qaniinay intuu salaada ku jiray aadna uu xanuun kulul yahay wuu iska xejista uu iska tukanayay markuu ka baxay buu jaarkii iska bixiyo ardaydii bu aba jirka iga eega toddobiyo tobankii meelood oo bararay ka waxaa intan yaa sheekh intaa maxaad u xejisanaysa wallaahi suurad macaan baan akriyayoo aan sii dayn waayey bu aduguna isagoon kuba qaniinina ku ag maraya daraflaad waaya khushuuc yaraanta ayay sheegaysa marka waxa uhi waaladiina caqadat aymaanuhum kuwii gacan waaladiina caqadat aymaanukum kuwii gacmihiinu ay wada gunteenee isgacan qaadeen fa aatuuhum nasiibahum qaybtooda siiya macnaahu waxa weeye min annasri xagga hilimaadka waannasiixati talada warafaadati rafaadaduna waa mucaawanada mucaawanada iyo saaciidaadda weeye wa yuusii lahu waxna wuu u dardaarmayaa qofkan ay isbahaysiga lahaayeen waqad dahaba almiiraat dhaxalkiina wuu tegey eg markaa jumladani gaar bay aayaddu gaar bay u go-anta wa macnaa haadihi alaaya waaladiina caqadat aymaanukum faaaatuuhum nasiibahum macnaha waxa weeyaan nasiibahum siiya min annasri waannasiixati waarafaadati wa yuusii lahu kii gaashaanbuurta la ahaa buu u dardaarmi waqad dahaba almiiraan dhaxalkiina wuu tegey laakiin jumladaa hore xagga hore u raaciyo waxa uu ku yihi aayaddaa hore waaladiina caqadat aymaanukum faaaatuuhum nasiibahum nasakhataa hadihi alaaya walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka nasakhataa marka taa horaa nasakday marka xaggaasay nasakhadaa raacsanta haddii aad sidaa yeeli weydo aad tidhaahdo nasakhataa waxaa nasakday walikullin waladiina caqadat baa nasakday bay kaa noqonaysa ta la nasakhayna waladiina caqadat weeye ta wax nasakhdayna walikullin jacalnaa weeye oo berigii hore dee waxaa lagu camal fari jiray waladiina caqadat marka dambena waxaa lagu camal falayaa walikullin jacalnaa marka naasikhuna walikullin weeye mansuukhuna waladiina caqadat weeye can ibni cabbaas waaladiina aamanuu wahaajaruu waaladiina aamanuu walam yuhaajiruu taasuu fasiraya macnaa hadihi alaayaat fa kaana alacraabi ninka reer miyigu waxa uu ahaa laa yariu lmuhaajira qofka soo hijrooday muu dhexlaynin walaa yariuhu lmuhaajir muhaajirkuna ma dhexlaynin fanasakhataa waxaa nasakday wa ulularxaami bacduhum wlaa bibacd marka kii reer miyigaa iyo muhaajirkii haddii ay isku qolo yihiin way isdhexlayaan maanta berigaa hore laakiin hijrada iyo nusrada la isku dhexlayay kii soo hijrooday iyo ka ansaariga ah ee nasiirkiisa ah u hiiliyay baa isdhexlayay acraadiga iska hadhee reerkiisii iska jooga muslimba ha ahaado iyo kan madiina ismay dhexlayn acraadiga jooga baadiyaha iyo ninka reer madiinana ismay dhexlayn marka waxau ihi labada aayadood intuu akriyey ila waladiina aamanuu wahaajaruu iyo waladiina aamanuu walam yuhaajiruu mid walba aayadda waxbaa sii daba yaalla oo muwaalaadkii iyo muwaalaadka la-aantiisa fa kaana alacraabiyu laa yariu lmuhaajir walow walaalaba ha ahaadee walaa yariuhu lmuhaajir muhaajirkuna ma dhexlayo hadduu muhaajirku dhintana acraabigu ma dhexlayo hadduu acraabigu dhintana muhaajirku ma dhexlayo fa nasakhataa markaa aayaddaa waxaa nasakday qowluhu tacaala waulu larxaami bacduhum bibacd awlaa bibacd baabun fi lxilf isbahaysigii buu baabi kala ogoliyo kala diidayn isbahaysiga
عن جبير بن مضعن qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdiisa wax isla dhaarasho ah iyo iskaashaanbuuraysigii berigii jaahiliyadoo kale ma jiro wa ayumaa xilfin isbahaysi kastoo kaana fi ljaahiliya wakhtigii jaahiliyada jiray lam yazidhu lislaamu islaamku uma kordhinin ilaa shiddatan adayg mooyaane macnaha isbahaysiga iyo taxaalufkaa laba nooca midi waxa weeyaan cala alxaqi wاlnusrati wاlmusaacada iyo wa nusrati اlmadluum macnaha kaasi waa kanuu nebigu sheegayuu leeyahay islaamku adayg buu kordhiyey xilfina waxa weeye kii xumaa ee imikaba aynu soo maraynaye cala alimi wاlcudwaan dembigi iyo xadgudubka ku salaystaaye quraysh nebi maxamed iyo asxaabtiisa ay halkaa aan ku cunaqabatayna ku heshiiyeen waa isbahaysigu isba ahaa iyo isla dhaarasho marka xadiidka kolka sidaa loo kala duwan labada xilfi mid xalaala iyo mid xaaraana ayuu macnihiisu isqabanayaa laakiin haddii xilfi oo dhan waana siday culimadu ku sharxayaan shuraaxda kitaabku haddii laakiin xilfi oo dhan la israaciyo dee xadiidka qaybtiisa hore iyo qaybta dambe iska hor imanaya oo marka hore nebigu wuxu uhi laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdiisa xilfi ma jiro de waa xilfigii xumaa isla dhaarashadii iyo tii xumayd wa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliya isbahaysi kastoo hagaagsanaa oo jaahiliyadii jiray lam yazidhu lislaamu ilaa shidda islaamku adayg buu kordhiyey ma suulinayo can anas ibni maalikin qaala wuxuu uhi xaalafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu isbahaysi ka dhigay bayna almuhaajiriina waalansaar muhaajiriintii maka ka yimi asxaabti iyo ansaartii reer madiina fii daarina guriga iyagan buu ku heshiisiiyey buu nebigu isbahaysi kaga dhigay fa qiila lahu anas baa lagu yidhi qola intay la dooday alaysa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam war anasow miyaanu nebigu odhanin laa xilfa fi lislaami miyaanu odhan faqaala wuxuu uhi xaalafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu isbahaysi buu ka dhigaan ku uhi bayna almuhaajiriina waalansaari fii daarina guriga yagan maratayni buu anas yidhi aw alaaan buu yidhi markaa waxa ay raacsan tahay ay qaydaysaa xaalasa ee waxay qaydaysaa maaragtay faqaala xaalasa ma qaydayso macnee faqaala wuxuu yihi maratayni buu aw alaaan buu yidhi markay laba jeer buuri waar waxaan kuleeyahay wuu isu dhaariyey wuxuu kuleeya wuxuu ka dhigay dad istaageersada ayuu ka dhigay markaa taasuu sii akiday anafno waa xilfigii islaamku ogolaa weeyo dadka had iyo jeer ku heshiiya ama qabaa'ilka ama kooxaha ciddii ku heshiinaysa cala albiri waataqwa le ilahay wuxu uhi walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan watacaawanuu cala albiri waataqwa waa xilfiga la ogolya walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan waa kii la diiday baabun fi lmar'ati tariu min diyati zawjiha baabka dhaxalka u dambeeyaa waxa weeye gabadhu ma dhaxlaysaa ninkeedii la dilay ee magta laga qaatay diya waxay timaadaa marka dil yimaado dee haddaanay dil jirin diya ma timaado marka ninkeedii la dilo magtiisii ma dhaxlaysa sidaa cagsigeed haddii ooridiisii la dilo ma dhaxlaysa iyaduna waa masale khilaafiya laakiin sida daliilku yahay aan eegno can saciidin qaala wuxuu uhi kaana cumaru bnu lkhaaabi yaquul cumar ibnu khadaab wuxuu ahaa mid yidhaahda addiyatu lilcaaqila magta ninka tolkiiba iska leh gabadhu ma leh walaa tariu lmar'atu gabadhu ma dhaxlaysa min diyati zawjiha magta ninkeeda shay-an waxba kama dhaxlayso nin habari dhashay halma seegi waayo cumar sidaasuu odhan jiray berigii hore xataa qaala lahu jeeruu cumar ku yidhi addaxaaku bnu sufyaan asxaabigaasiibaa wuxuu ku yidhi oo nin geesiya ahaa fardo badan lahaa baadiyaha nebiga uga wakiilahaa calayhi salaatu wasalaam reer miyiga ayuu cuqaasha waaweyn buu ahaa wax kala maareeya oo nebiguna hawlaha u diri jiray wuxuu uhi kataba ilaya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waar nebigu wuxuu ii soo qoray an uwarita inaan dhaxal siiyo imra'ata ashyam addabaabi asxaabigaasoo si gafa loo dilay magna laga qaatay ooridiisii magta wax ka sii buu nebigu igu yidhi min diyati zawjiha inaan wax ka siiyo an uwarisa inaan siiyo min diyati zawjiha nagta ninkeeda inaan wax ka siiyo ayuu nebigu amre wuxuu uhi war ninkii la dilay ee ashya magtaa khata ahee la qaaday oridiisa wax ka sii farajaca cumaru cumar wuu ka noqday go-aankiisii hore ee ahaa in magta aanay gabadha waxba ku lahayn wuu ka noqday jumhuur culamaana saasay u badan yihiin shakhsiyaad kooban oo la tirin karo asxaabta iyo taabiciintaabaa qaba inaanay gabadhu dhexlaynin magta ninkeeda ama ninkuba aanu dhexlayn halkay ka yaro fikirayaana waa arrin caqliga aho waxay leeyihin qofka waxaa laga dhexlaa wixii uu leeyahay dee magtiyayna waxay sugmaysaa markuu dhintaba idan markaa iska horimaad baa jira bay leeyihin marka ay magtu sugmaysaba markay naftu kow ka tidhaahdo inta qofka wax laga dhaxlaana waxa weeye markii ay naftu ku jirta wixii uu lahaa dee magtii ma laha isagu magtii ma laha ila way isweydaarteene goortuu magta yeelan lahaa ayaa iyo waxaa isweydaarsan magti intuu nooliyabuu wax yeelan lahaa magtiiyayna nolol la-aan bay ku sugmaysa sidee buu u dhaxlaya caqliga laakiin cilmigaa ka horeeya walow kaana diinu bira'yi lakaana asfalu lkufi awlaa bilmasxi min aclaa cali bnu abi daalib wuxu uhi diintu hadday caqli tahay waxa la masixi lahaa kabta xaggeeda sare ama kufka xaggiisa sare xaggiisa hoose baan leeyaho ciidda uu taabanaya laakiin in xaggan sare la masixeen ciidba lahayn dee diintaa sheegtay iyo cilmiga almuhim waxaa laga soo qaadayaa bay leeyihin markaa culimadu in marka aakhir alanfaas markay nafta inta u dambaysaa kasii baxayso uu qofkani xarakatulmadbuux gaadho ama uu xowlalmariidka la arkay inuu socdo markaasay milkigiisa soo gelaysa magti ila waxaa jira mar la yidhaahdo dhakhaatiirtuba yidhaahdaan waa mayitun dimaaqa maskaxaan qofkani wuu dhintay wadnuhunbaa bamkii weli sii yaro wale ah geerida geeri buu ku xukumaya bay yidhahdaan isagoo weli neef neefsanaya qof ama bamkii naqaska ka guraya uu ku xidhayo dhowr cisho bila iska sii neefneefsanaya ayay odhan maskaxdiisi way dhimatay dadka dhintay buu ku tirsan yahay xaraka xarakadaa marka waktigaa uu marayo ayuu milkiyayaa ile dadkii aakhiro ku tirsan yihi kadibna mar hadduu milkiya waa laga dhexli karaya almuhim wixii la doonaha lagu sababeeye ama ha lagu cileeye inagu xadiidkunbaa la qaadanaya waxba dhib male marka sidaasi baa nebigu xukumay cumar binu khaaabna mar haddii xadiid nebi loo xukumay loo keenay wuu qaadanaya facala ara'si walcayn kaana waqaafan cinda alkitaabi wasunna wuxuu isku taagi jiray mar haddii daliil loo keeno marka go-aamadiisii hore iyo balaaqiisii hore uu ka noqday cumar wa fii riwaayatin wakaana nabiyu wuxua sala allahu alayhi wasalama istacmalahu cala alacraa reermiyiguu ayuu madax uga dhigay nebigu ninka la idhaah daxaak ibnu sufyaan oo halkaasu u maamuli jiray macnaha haddaad isweydiin lahayd oo aada odhan lahayd oo ninkan tolof xaguu qaabilsanaa markanuu nebigu amruuri gabadhaa dhaxal siiyo magtaa qaado sidaa waxu maamul xaguu u joogay nebiga arrimaha baadiyaha iyo cariifnimada ama caqilnimada halkaa ayuu qaabilsanaa sidaasuu waxu maaraynayay marka kitaabkii afar iyo tobnaad baa halkan ka bilaabmaya waana meel marxalahoo lagu joojin karo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu